golaha warbaahinta ee kenya ayaa doonaya in baaritaan deg dega lagu sameeyo dilka weriye kenyana oo dhowaantan dil ugu geystay caasimadda dalkaasi kenya ee nairobi wariyaha v o a maryan maxamuud barre ayaa warkan nooga soo dirtay nairobi moses omusolo oo la shaqaynayay jaraa'idka afka dheer ee standard ka jira gudaha dalka kenya ayaa toddobaadkan laga helay xaafadda kayoole ee magaalada nairobi meydkiisa waxaana la sheegay in dhaawacyo dhanka madaxa uu qabay meydka golaha warbaahinta dalka kenya ee m c k loo soo gaabiyay ayaa cambaareeyay dilka wariyaha iyagoona dalbaday baaritaano wariyaha la dilay moses omusola ayaa ku caanahaa warbixinada ganacsiga oo uu wargeyska ku qori jiray dhammaan alaabihiisii oo ay ku jiraan taleefankiisii gacanta iyo sharcigiisii ayaa laga helay goobta meydka wariyaha uu yaalay sida ay boolisku caddeeyeen warbaahintii uu ka tirsanaa wariyaha la dilay ee standard oo markii meydkiisa la helay qoray in ay boolisku baarayaan meydkiisa iyo wixii sababayba hase yeeshee golaha warbaahinta ee m c k loo soo gaabiyo ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxay iminka ku dalbanayaan baaritaan madax bannaan oo deg dega in boolisku ay sameeyaan islamarkaana ay sharciga ku hor keenaan dambiilayaashii ka dambeeyey qaarijinta suxufiga maryan maxamuud bare v o a nairobi